magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay heerka koowaad ee waxbarashada ardaydan ayaa waxaa dhaqaalaha ku baxay waxbarashadooda bixiyey hay-adda hormuud salaam foundation iyagoona ka baxay dhowr jaamacadood oo ku yaala muqdisho guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cismaan ayaa ka waramaya heerarka ay la soo mareen ardaydan waa barnaamijka noociisa ay ugu horeeyey dalka iyaga soomaaliya ee mataqaan laga bilaabay waxaa kaluu barnaamijkan uu khaas u ah waxaa loogu dartamaa si daah furan oo annaga oo maamulayna aanan faragelin karin marka la dalbanaayo online a lagu dalbadaa waa ogtihiin wakhtigaa loo qabtaa saacadaa loo qabtaa haddii wakhtigaas iyo nambarkaas ay gaarto waa xirmaya annaga waxaan kama qaban karno imtixaanka waxaa dejiya brofeysaro naga madax bannaan waa ka mid ah xafiiska mataqaa manaahiijta dalka ayagaa saxa si oo daahafurnaan ah ayaa lagu saxaa dabcan ardaydii ka qalin jibisay maanta baxs ayaana dabcan markhaatigaas furi doona muhiimadda marka waxay tahay arrintaas aan u samaynayno dalkeenna in badan waxyaabaha culays ku haya waxaa ka mid ah in ay qofku uusan si daacad ah u heli karin ama inuu laalaab iyo laaluush ama qaraabnimo iyo qabyaalad iyo wax lamida qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen arday kasto iyo waalid kasto waxaan ku dhiirigelinaynaa fursadaas la siiyey dahabigaah inay ka faa'iidaystaan oo runtii aad uga miro dhaliyaan gaaraan sidaa maantay soddonkii arday ee difacadda labaad maanta in koob iyo labaatan ka qalinjabiso ay lunto sagaal kursi sagaalkaa kursi arday soomaaliyeed ayaa ka faa'iidaysan lahayd mar waxa weeye kuraastaasi waa wax qaaliya weeye qofka waxaa la rabaa inuu isqiimeeyo ogaado inuu ka bixi karo wixii dhamaysan karo
idin ducaynaynaa khayr alaanise intaas intii iskugu kaa dartay waxbarasho qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waaid quraanmusimiin cidda waxbaratay ciddaan waxbana maahe ma signaa marka ardaygii inta fursad la siilay waxbaran waahe haddii asagaa waxaan u malaynayaa dabaalnimo ay qaaday marka waxaan idin leeyahay insha allaahu wixii aan idinka malaysanaynay ee khayr ah hormuud salaam foundation waa idinka helnay baladan quruxda badane una fariina u gudbi doono haddaa la idmo marka halkaasaan kusoo gangabinaya mar raba hadalka inaan ku dheeraado waana mahadsantihiin waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay hormuud salaam foundation jasaakum allahu khayr jasa ilaahay ha idinka jaaseeyo inta aad u samaysaan isxaanka iyo samafalka aad iyo jeer aad la hortaagantay bulshada soomaaliyeed basishinkii dowladda aad noo buuxiseen waxaan idinka filaynaa intaan idinka dheeraada insha alla inaad bulshada soomaaliyeed xad iyo gaar dhallaanka aad samayn doontaan haddaan la idmo si kastaba sanadkii labada kun iyo labaatankii ayay ku guulaysteen ardaydan barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ah ee ay qabato sanad kastoo hay-adda hormuud salaam foundation